annaga waajibkana saaran haddii aan nahay maamulka dowladda hoose iyo saaxiibada ila shaqeeya iyo dadka halkan idinka laftigiina oo idinla shaqeeyo idinla adeego waajibkana saaran waxay tahay inaan ilaalinaa qof walba oo shaqaale ah ee dowladda hoose u shaqeeyo xaqa uu dowladda hoose ku leeyahay qof walba inaan ilaalino waa waajibkana saaran waajibka idinka idin saaran oo aan aniga ku jira oo dhammaanteen ina saarana waxay tahay xaqa ay dowladda hoose nagu lahayd annagana waa in nagala helaa saas darteed marka labadaas shay waxa u dhexeeya waa mugdi haddana runtii idinkan wax laydinku tuhmaya le alla ilahay dowladda hoose ay u shaqeeyaan tuhunkiina insha allah tuhun fiicanoo noqon doonaa mushaarkiinana waa heli doontaan dhowaan ilahay idinkiis waxaanu ku dadaalaynaa ilahay idinkiis isbuucan gudihiisa inaa mushaarkiina heshaan ilahay idinkiis taasna waa ku dadaalayna aniga waxaan idhi waxaan ku shaqayn doona dowlad wanaag dowlad wanaagga iyo wada shaqayntaba aasaas waxaa u noqon doona horta xaqsoorid insha allahu tacaala qof walba ee meeshaan jooga kan gacanteeda gaarta ee midka aanan gaarin xaqsooridda insha allah way gaari doontaa waajibaadka shaqo oo qof walba saaran siduu ahaan jiray ayuu waajibaadkiisa u qabsanaya nidaam baa imaan doona insha allah tacaala oo qof walba ku shaqayn doono laakiin waxaan hubaa oo ballan qaada intiina maanta meesha joogta kiina darajada ugu hooseeya haya ayaa dadkan ugu xaq badnaanaya ogaada oo kiina ugu maanta shaqada hooseeya uu xaqii saxda heli doona wax u dhaxayn doona aniga iyo kiina ugu hooseeya ma jiri doonto degmooyinka imaan doonaa xaafadaha imaan doonaa xafiisyada imaan doonaa si dadka meesha joogo xurmada iyo xaqsooridda ay u baahan yihiin ay aniga iga helaan idinkana waa laydinka rabaa insha allahu tacaala waa yeeli doonaa